bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinku ilaa ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo ee idaacadda warsan sinhayta hamiinamadana wejigai lamaad ee doorashada xubnooman ka hoose oo iyo weybageeka ku dhiiday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya taasoo kale doorashada xubnooman ka hoose iyo maalintii labaad weyba ku dhiiday magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland doorashada xubnoomanka kore ee maamulka hirshabeelle oo ku dhiiday magaalada jawar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo la kulmi madaxweynaha jubbaland madaxweynaha oo hambalyeen dari donald trump madaxweynaha hirshabeelle oo ku hadlay doorashada manka hoose ciidanka dowladda oo howlgal ku wadan baldiweyne kureed markilam askari laka dili meelasa donald trump oo ka guulaysaday doorashadii madaxweynaha maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
markale dhugunsidayaal hamiin baydlaa hamiinamo baa-e uu khamiisnaha galahayd taarigdan iyo ka eedanta sagaalka bila nofembar sanadka laamada kuntum iyo litaana soo bahayana waana ku mid a qodobadii warkan hamiinamaadna ka dhawaada dhugunsidayaal yoogii oo kisanga wejigii lamaad ee doorashada xubnooman ka hoose ee deegaanada koonfur galbeed iyo webageeka ku dhiiday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warbixin arrintaas ku saabsan weybaninghaya muxudiin xasan maxmed xusni maalintii labaad xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo waxaa ka dhacday tartanka doorashada aqalka hoose ilaa ku dhowaad toban kursi oo xildhibaano cusub ah ergooyinka ayaa qolaba meel wax ku dooranaysay marka la fiiriyo xubnaha kuraasta shalay ilaa maanta ku guulaystay inta badan waxa ay yihiin xildhibaanadii hore ee soo laabtay haweenka ayaa si kalsooni leh kuraasta aqalka hoose tartanka ugu dhex muuqday shalay ilaa maanta waxaana maanta soo baxday ilaa dhowr haweenah cabdicasiis xasan maxamed laftagareen raabaco sheekh nuurow yacquub cali maxamed cali cabdi cusmaan samre ibraahim cumar waxay ahaayeen xubnaha xildhibaanada cusub ee ka mid noqday ee maanta doorashada ku guulaystay qaar ka mid a xildhibaanada cusub ayaa dareenkooda ka hadlaya waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay doorashada inta ka dhacday cadaaladda ay u dhacday waxaan si goonaa ugu mahadcelinayaa ergadii i dooratay kulligood waa u mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddiga doorashooyinkii oo shaqadan fiican qabtay sidaan cadaaladdaa wax u suubiyey aada iyo aadaan ugu mahadcelinayaa
eedaan ka faraxsana inaana ku guulaysada xubinta aqalka baarlamaanka golaha shacabka soomaaliyeed for the next four, four years up to two twenty ilaa iyo twenty two laba kun iyo labaatanka waxaan rajaynayaa inaan noqdo qof wax badan ka qabata dhibaatada ka jirta soomaaliya horumarka ka shaqaysa deganaanta ka shaqaysa ka shaqaysa amniga ka shaqaysa waxaan leeyahay doorashadaanna waxay u dhacday si wanaagsan wax ayagoosan ku jirin wax musuq maasuq ah iyo wax isdabamaris ah doorashadan waxay ahayd mid xaqa oo xalaal ay u dhacday wax yaraato maartin isdabamarisa maysan dhicin qofkii rabin ay doorteen bulshadii reer reer koonfur galbeed safiya cabdulle cali xaliime maxamed faarax oo ka socday suwaali oo u ololeeya qoondada haweenka iyo guddoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa ka hadlay qaabka doorashada koonfur galbeed maalintii labaad ay ugu socoto
suwaali waxay ololaysaa gabdhaha soomaaliyeed ee gobollada inay helaan kootadoodii waxay la shaqaysaa ololaha gabdhaha waxay u dadaashaa gabdhaha isku xirkooda waxaan ka qayb qaadanay meelo badan oo ka soo shaqaynay hadda maanta oo kale jubbaland waxaa jira gabdho suwaali ah galmudug waxaa jira gabdho suwaali ah oo raadinaya in la helo gabdhihii kootadoodii waxaan ku faraxsannahay shalay oon helnay kootadii gabdhaha koonfur galbeed ay heshay fawsiya maanta oon helnay gabdhihii sidoo kale ay heshay raabo ah hore koonfur galbeed waana u mahadcelinayaa mahadcelin saddexdii aad iyo aad baan sabar idinku mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha soomaaliyeed oo dhan waxaan anagu ka soconnay ururka u dhaqdhaqaaqa gabdhaha boqolkiiba soddon inay helaan wax badan baan maamul goboleedyada ka soo shaqaynay waa markii aan halkaan nimaadno oo lixaad oo sugaali ay timaado waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maalintan ka soo qayb galo furitaankii la furaayey kulankii gabdhaha somali ee ku saabsanaa in gabdhaha soomaaliyeed ay helaan kootadoodii doorashada socota kootadaasna aaday muhiim u tahay bulshada soomaaliyeed ay muhiim u tahay ummadda soomaaliyeed ee soo socota jiilka soo socda ay muhiim u tahay dalka deganaanshihiisa iyo amnigiisa ay muhiim u tahay in badanoo magaranaysaa deegaanka iyo dalka ku saabsan ayay muhiimadda weyn u tahay wejigii koowaad oo saddex iyo labaatan ah ayaa weli soo gebagaboobin iyadoona kuraasta taalla koonfur galbeed tiradooda ay tahay sagaal iyo lixdan kursi إذا ما سلطة محدود حسنين saasoo kale doorashada xubno manku hooseeya way baageekayaan wejigii lamaad ku dhiiday magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland daawud alqasaala iyo warkan kismaayaha ku dari waxaa maalintii labaad ka soconaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose doorashada aqalka hoose iyadoo ay codeynayaan konton iyo kow xubnood ayna u codeynayaan musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose si ay uga mid noqdaan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ee qaybteeda jubbaland waxaana ku guulaystay maanta doorashada aqalka hoose ilaa iyo lix xubnood amba lix mudan kuwaasoo ka mid noqon doona mudanayaasha baarlamaanka ee joogtada dowladda federaalk soomaaliya lixdaas mudan ayaa waxaa ka mid ah cabdiraxmaan kulmiye iyo weliba cabdiqaadir sheekh cali ibraahim farxiye xasan axmed axmed cusmaan iyo weliba ibraahim sheekh nuur sacdiye muuse cabdi waa lixda musharax oo maanta ku guulaystay codeyntii hoolka weyn ee daawad doorashadani oo maanta ay si weynaa uga dhacday hotel daawad ayaa waxa ay ka dhacday lix hool oo ku yaala xarunta weyn ee daawad taasoo lagu dardargelinayo doorashada in ay si degdega ay usoo gabagabowdo iyadoo ay lixdii musharaxna ay kusoo baxeen si ay uga mid noqdaan doorashada aqalka hoose ee maamul goboleedka jubbaland waxaa si weyn loo adkeeyay amniga xarunta weyn ee daawad si ay doorashada si absamil ay uga dhacdo iyadoo maalnimadii shalay tahayd ay lix musharax oo sidaana kula ay usoo baxeen ayna ka mid noqonayaan lixdaasi musharax ee maalnimadii shalay soo baxday ilaa iyo lix mudane intaa u tartamaysa ay ku guulaysteen kadibna ay qodobada kala duwan ay ka jeediyeen madasha ayaa waxa ay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin qaabka wacan ay doorashada u dhacday ee aqalka hoose ee lagu soo dooranayay xarunta weyn ee daawad ee ka dhacaysa doorashada ee magaalada kismaayo maamulka gobolka baayo way baayo ku tacsiyeeyeen geeridii ka kooytay guddoomiyaha degmada buurxakab ee gobolka baayo shalay ka amowday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya faafahinta warkan faysal dhaayac xuseen iyo ninhaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo hambalyeen dari donald trump oo nagaday madaxweynagii afartii shanaad ee hamara dalka maraykanka kureed markiisu ku guulaysaday musharax hillary clinton xasan sheekh maxmuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka horeyn hambalyi gaareen dari madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump iyo dhammaan shacabka dalka maraykanka oo dooradeen madaxweynagii madaxweyne afarta sane ee hadda reerta hogaamiyi doona maraykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka maraykanka kabaaqi intuusuu xoojiy xiriirka ku dhahay dowlada soomaaliya maraykanka saas oo kalena uusa sii wada taageerada maraykanka u sii hay soomaaliya donald trump iyo nagdee qofkiin ka horeeyay oo maalqabin oo ka guulaysada madaxtinimada dalka maraykanka kureen markii uusa heri codod diirayeen laba boqol toddobaatan li cod meel hillary clinton iyo geeka iyo hadley lama boqol tun iyo sideed cod ra-iisul wasaaraha dowlada federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo wafduus hogaamiye ayay deeray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wafdiga ra-iisul wasaaraha dowlada federaalk soomaaliya way bakaroogka diyaarado magaalada kismaayaha ka dhawaayay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka jubbaland iyo xubno kale ra-iisul wasaaraha dowlada federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo waybayo qaadeen kulamo muddo saacada ee dareeri kaasoo yuunku ka hadaleen arrimo doorashooyinka dalka gaar ahaan haan ku dhiyaayeen deegaanada jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay intiiyo hadhawaayeen booqashada ra-iisul wasaaraha usuga kooye magaalada kismaayo ka dambeyntii cumar cabdirashaad jarmaarke ra-iisul wasaaraha dowlada federaalk soomaaliya oo dhinishay warbaahinta la hadal iyo ka baaqintii la dardargeliy doorashada manko hoose deegaanada jubbaland ku dareerta weli warkii hamiinamaya dhugoonsudyaalka gudi jirna saas oo kale ah qodobada munaasabad uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan ayaa maanta waxaa lagu qabtay howlka shirarka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada dowladda kuwa amisom xubno ka mid ah maamulka degmada beledweyne iyo marti sharaf kale guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan yuusuf axmed xaqar yuusuf dabageeda oo munaasabadda ka hadlay ayaa u mahad celiyay dhammaan maamulkii iyo bulshadii la soo shaqaysay waxaana uu sheegay in uu la shaqayn doono maamulka cusub shalay gobolkan waxaa guddoomiye ka ahay yuusuf axmed xaqar yuusuf dabageed nin la yidhaaha aduguna waad kula shaqaynayseen haddana maantay waxaa gonatoore ka ah oon rabaa aniga hadlaaho isu dabageedu inaad xunka ku wareejo adig kalena idiga codsana inaad aada la shaqaysaan guddoomiyaha cusub cali jeete cisma waxaan leeyahay walaalkii cali jeete soo dhowo baan leeyahay xilka guddoominimada gobolka hiiraan ku soo dhowo baan leeyahay waa kuugu hambaliyayna ahaan leeyahay waanu kugula shaqaynaynaa haddii aan la idmo si gaar ah iyo si guudba waa kuula shaqaynaynaa sidaad aduguba markaan gobolatoore ahayd aad si gaara iyo si guud baad noola shaqayn jirtay gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali jeeto cismaan oo gebagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa maamulkii hore ugu mahad celiyey sidii ay xilka ugu wareejiyeen salaan kadib walaalkii waa mahadsan yahay xilka uu ugu wareejiyey laakiin xil wareejinta waxay hadda waa isaraayee wixii carayna waa ka sugayaa haddii alla idmo inaan shaqayna nagula shaqeeya walaalkay yuusufna waa mahadsan yahay xilka uu ugu wareejiyey maxamed yuusuf cabdulaahi raadiyo warsan beledweyne
antanan kuban wararka la xiriira gobolka hiiraan howlgalla ka xaqiijiya oo amnigiyo ciidamada dowladda federaalk ee gobolka hiiraan weybayo hiraabnimadii geeka ku bilaawana xaafado magaalada beledweyne kureed markii xalay ku hubaysan iyo toogasho ka dirin laba askari oo ku tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ciidamada dowladaiyo si gaarhaan ee weyba howlgalka geekan ka wadeena xaafada buundaweyn oo dhowr mar laka dilay askar ku tirsan ciidamada dowladda islamarkaana bilowgii laha dhaafiyo ku diyaayeen falal amni darada lidiga e ilaa iyo hadda ma jirta walaa ka qobday howlgalkaas kudhii xaafado magaalada beledweyne ee laka xaqiijiyo suguka amniga guud ee gobolka hiiraan dhinac kale ciidamada dowladda ee howlgalka kuwadaan xaafada buundaweynye weybayo dhaawaceena ku kumid ee ganacsato magaalada beledweyne xilliuusa kuba hiiminshay islamarkaana uusa kasii jeediy miilad ilaa iyo hadda ma jirta mas-uuliyiin ku hadalay arrintaas miro warkaas ku dhuguunsada aytan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhuguunsadayaal doorashadii madaminaga dalka maraykanka iyo ka dhammaatay mucujiso way banaaga guulaysaday maalqabeenka doonald trump laka magaca oo nagaday madawenagii afartan shanaad ee maraykanka weeldhata way banaa guuldaradan kuwiin raatay musharaxa xisbiga dimuqraatiga hillary clinton donald trump iyo guul weyn weyba uu sahakooyay doorashadii geega kudheedii maraykanka taasoo haytay tolama filaan nagati way banaa uusa ka guulaysaday dhammaan gobolada lagu dhiibadii cododka donald trump iyo weyba uusa jeedaya khudbad shal duban haanii hore weybana uusa sheegay intuusa madawiine nagadow dhammaan dadka amerikaanka oo nooc kastiyo iyin weybana sheegay inta dalka dalkareed usan dhaysa doono islamarkaana islamarkaana mideeyi doona dhammaan afrikaanka dadka oo ka nool miilasa dhinac kale xisbiga dimuqraadiga ka guul daraysata intiya ka guulaysata aqbaryada manka sanatarka maraykanka weybana hadda jamhuuriga haysada aqbaliyada lamada aqal ee maraykanka iyo tan madawiine tan madawiinenimada inkastoo xisbiga uusa shal qaybiyay donald trump donald trump oo ay musharaxa donald trump oo hay musharaxa dood badan dheli yeelan aqoo yeelan kasahayna jihada uusa maraykanka ku hogaamiyi doono weybanaa layska rasmiya antidimuqraadiga antidimuqraadigiyo hadooraden musharaxi inkaliidida inkaliidig ebed ee hamarta maraykanka ciidamada booliska oo howlgalka sameeyeen hana kumid ee magaalooyinka weyn ee waqooyiga iyo galbeedka dalka jarmar iyo xabsiga dhigan shan qof oo laka tuhunsininti oo ku tirsanin kooxda daacish booliskii saasoo kale baaritaanka sameeyan masjidka yaala magaalada ku tirsan jarmari meela dadka la aqoobadiyo ayba ka jaray wadaad laka magacaabo axmed cabdulasiis cabdullah oo lankasaw abuwalaa qofkan oo da-diis laga sheegay soddon iyo lama sano jir eh bandhaladii dalka iraaqiya la keeday intuusa dhalinyarada ka dhiirigeliya intayo ka biran kooxda daacish ee ku dagaalamas dalalka ciraaq ee syria aan ka dambeyntiina ciidamada xukuumadda syriya ka guulaysadeen salaasadii shalay intiyo lagu wareegan qaybo kumid a koonfurta magaalada xalab ooyo dagaalada ku dareeran xoogaga ku amar qaado bashaar al asad iyo weerar weyn ka qaadan qaybo ku mid ah xaafado ka yaala koonfurta galbeedka magaalada xalab miilaso iyo hore gacantan ka hayeen maleeshiyaad mucaaradka oo maalintii lax dhaafi duulaan shal duwan ka qaadeen fariisamo iyo ka hirin ciidamada dowladda weerarkan iyo kala wareegeen ciidamada dowladda deegaanka koonfurta malab waa nuseeye kenyanka wiinayay ooyo in muddee ka qaadan ciidamada bashaar al asad oo maalmoogii laha dhaafi ka jaran difaac wiin warkii isinkula dareertan dhawonsudayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo daninkage warkan anashuur ismaaciil axmed ee sinsaati baalinta sinkula dareer siyaasi asxaabtii kula qeyb qaatiyaan mahadnage isina kama asantin dhawonsudayaal dhawonsudow ku warkeen hamiinima